macadka qiraa'ada qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee islaamka ee tartiil iyo ku dhowaada boqol maalin magaalada muqdisho kogobadii tababar laka baradow habkanka fayl ee maalinka iswalan barad kor ardayga tababarkii welibaa goobroog ku hayay culmaaudiin iyo marti sharaf kala sheekh axmed sheekh aadan oo ee maamulka xogeenka macadka tartiil iyo weliba uuse sheegay in macadka duurfayla ku qaadaday sidii korlon ku qaadan lahaayay xirfado macalimiinta aragtaan walaalayaa dowladan macalimiinta loo dhigay maca tartiil baa dowladan dhigay maca tartiil ilaqraa wa daraasaat alqur-aaniya macadkaa barakaysan ee ku yaala magaalada muqdisho caasimada soomaaliya gaar ahaan daala iyo wuxuu u dhexeeya masjidka daawada guryo waaweyn buu degan yahay macadka qur-aankaa lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo qiraa'aadka laga bilaabo farbarka xifdiga tasxiixa qiraa'aadka waxaa dhigtaa caruur yaryar rag wiilal yaryara dumar gabdho leh hooyooyin intaba waa macadkii ilaahi subxaanahu wa tacaala bifadlihi wa manihi wa karamihi allah barakeeyey juhuuddii macalimiintii iyo maamulkii iyo ardadii markay iskaalmaysteen saddexdii sanee u dembeeyey ayuu kaalinta koowaad ka galay muasasat ilmaahir tartankii qur-aankay qabanaysay laba gabdhoodoo horena oo macalimaada iyakuna sidaasoo kale kaalinta koowaad galeen barnaamij weynoo maanta waxaanaan u fadhina waxaa macalimiinta dowro aan u qabannay si macalimiinta aqoontooda loo kobciyo iyo shaqadooda xirfadooda loo kobciyo aana kumida macalimiintii ku faa'iidaysatay tobabarka iyo weliba yoonu ku hadalana dareensha iyo sida tobabarkuusan hay yoonun kuma hadnagay maamulka macadka qiraa'aadka qur-aanka kariimka iyo culumto kale ee islaamka ee tartiila u mahad celinaynaa idaarada idaara maca tartiila ilaqraa wa daraasaat alqur'aaniya oo maanta inoo qabatay dowro aad u qiimo badan xaqiiqatan aanan soo koobi karin cabirna aan magaranaysaa ka bixi karin aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno dowraadkan iyo hore u soo socday haddana inay sii socdaan aan rajaynayno halkaas oo lagu qabanayo dowra sare lagu qaadayo maxaan idhahdaa tayada iyo aqoonta macalimiinta halkaasoo runtii aan isleeyahay inaan aad iyo aad aan uga faa'iidaysanay ana jeclaha insha allahu tacaala in maxaan idhaahdaa dowrooyinkan insha allahu tacaala ay sii socon doonaan waxaana si gaara aan ugu mahad celinaynaa haddii aan nahay macalimiinta maca tartiil maamulka iyo macalimiinta mashaa'ikhda runtii noo dhabar adeega ee wakhtiga guryahooda u ka qaadan lahaayeen iyo xaafadahooda ay annagana siiyaan